Saadaad Caliyow oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa eedayn culus u jeediyey Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay Koonfur Galbeed waxa uu ku eedeeyey isku dirka beelo walaalo ah oo degadegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi Caliyow ayaa tilmaamay in tiro dhowr jeer ah ay Lafta Gareen kala hadleen inuu iska joojiyo falkan uu ka howlan yahay balse uu dhigaha ka furaystay iminkana ay warbaahinta u marayeen walaalow ilaahay ka cabso waxaas wax fiican ma ahan dhaqanka ma ahan waxa khilaafkiisa loo dulqaadan karo ma aha dhaqanka khilaafkiisa in laga ilaaliyo ayaa soomaaliyana heshiis ku tahay madaxweynehu dhaqanka ha ku ciyaarin haddaad diidid talada inaan ku siin aad diidanna waxaa rabta suubi arrintii asiga oo soo bilaabay oo markii horena khilaafka asiga noo keenay marka madaxweynehu waxaan ku leeyahay ninka walaalka ah annaga waxaa halkaa naga helsiinayo oo annaga haddaan hoos ku soo marinay oo message daan ku soo qornay oo fariin ku soo qornay oo warkeena qaadan weysay waxaa qasab noqotay inaan ku soo marsiino meediyaha maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo ayaa muddooyinkii dambe wajahayay eedeymo culus oo ugu imaanaya siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanadaasi iyagoona eed kala dullacayay hogaamiyaha maamulkaas ee cabdicasiis laftagareen